waagaa guli halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dhegeystayaal haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijka xiisaa lahaa haweyska washington oo aad caw oo kale saacadahan oo kale dhegeysan jirteen saare ciidlo nuur ayaa inoo haysa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah haysiyo barawaaqiyo adu xiraasan joogo dhirta sareixayabiyo xangaydu ay ku maranto oo xamaakowgii baxay xakameeyey buuraha waa fanaanka cabdinuur allaale oo marti noogu ah barnaamijka caweyska sidoo kalena waxaad maqli doontaan sheekadii adeegto iyo qodobo kale oo xiiso badan waa caawa iyo caweyska aan ku bilaabay dhegaystayaal dunidan aynu ku nool nahay waxyaabo badan oo la yaab leh ayaa lagu arkaa balse la yaabku wuxuu ka bilaabmaa mar kasta oo aad aragto ama maqasho waxaanad hore u arki jirin inkasta oo aanu la yaabku lahayn meeluu ku dhammaado haddana heerka ugu darani waa marka aad ka war hesho waxaanad filanayn xataa inay waxaasi dhici karaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalka jina qaarkood ayaa la soo xidhiiday barnaamijka caweyska washington kadib markii ay amakaag iyo layaab ku noqdeen waxyaabo badan oo ka mid ah nolosha waddankaasi najiib ciise diiriye oo ka mid a ardayda dalkaasi wax ka barata ayaa sheekooyin xiise badan oo inoo soo gudbiyey bal caawa aynu qaarkood maqalno najiib kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington aada iyo aad aad umahadsan tahay zahro waxaan joogaa magaalo la yidhaahdo wuhan oo ku taala bartamaha dhinaca koonfureed ee waddankan shiinaha waxaana joogaa muddo toddoba sana ahaan joogaa lix sano oo caafimaadkii hore ahaa iyo hadda oo aan takhasus wado oo aan maaragtay takhasus caafimaad waran baranaya ma garatay waan gartay najiibow dee haatan waad ku ilka dhacsatay dalka jina bal haddaad iiga warranto waxyaabaha ku cajabgeliyey ama kaa yaabiyey maadaamaad muddo toddoba sanadooda joogtay ee aad barnaamijka caweyska washington jeclaan lahayd inaad la wadaagto aada iyo aad aad umahadsan tahay zahroy waxaan arkay sheekooyin aada iyo aada iga qosliyey oo maaragtay markii la fiiriyo dhaqanka soomaalida iyo kan shiinaha ay ay runtii aada iyo aada ugu kala duwan yihiin ma garatay aada iyo aad aniga iyo group kale oo dhalinyaro ah oo soomaaliya oo arday ah ayaa maalin ciid udxiyo ay tahay aan waxaan damacnay inaan suuqa tagno oo aan soo iibsano neef ariya oo aan ciidda ku xusno ma garatay haye waa dadaalayseene
waan dadaalaynay halkii markii aan tagnay ayaa waxaan u tagnay suuq dhan oo weyn oo maaragtay sidii sayladii xoolaha soomaalida oo kale ahoo laakiin maaragtay sayladii xoolaha soomaalida oo ariga aricadka iyo caraarbeedka iyo aricadka iyaan idhaahde idaha iyo geela iyo looda keliya lahaayeen maahane waxaan ku aragnay bisado waxaan ku aragnay dameero waxyaabo aad u fara badan oo runtii aan aad ula yaabnaan ku aragnay marka waxaa marka ilaahay amarkii xilligii anagoo meesha joogna ayaa qof nin gaari kala jiidan wato maaragtay gawaaridan qaaliga aha yimid marka wuxuu yidhi wuxuu dalbaday hal eya ma garatay waa tahay
marka halkii ey markuu dalbaday waa waa taqaanaa xoolaha waa la qalaa moogtaa nuuc walbay yihiin marka xataa dadyo kale waxaa jira waxyaabo kale aanan cunin cuna laakiin waa la qalaa waxaase inoogu naxdin badnayd markii eygiioo nool inta laba bilood qoorta looga qabtay madaxa lagala dhacay ma aragtay bir eyga isagoo noola la dilaa xoolaha marka ayadana runtii waa wax xanuun badan isagii oo ma aragtay ey ah oo la cunaayo iyo isagii oo haddana aan ma aragtay mararka qaaraad waxaad leedahay war cunba haddaad rabtay baalka nafta ka qaad marka hore gawrac markaasaa madaxii gawda laga saaraya markuu dhinto kadib baa la cunayaa
mararka qaar waxaad arkaysaa isagii oo soo jeeda oo ma aragtay meel ka firigfirigle inay bilaabayaanba inay maqaarka ka siibaan runtii waa wax naxdin badan runtii waa wax lala yaabo sidaasi aad sheegtay adiguba waxaase waxaase ka siiyaa badan qofku markuu meel muddo ku noolaado waxyaabo badan oo marka hore la yaabaa iska caadiya hadda suuq maalin walba aan dhex maro intii aan shaqada usii socdo waxaan ku arkaa ma aragtay raha oo ma aragtay lagu diyaariyo subaxda hore si loo cuno ma garatay halkan ba waan ku arkay makhaayado markaad gasho rahi iyo dooligii iyo waxyaabo badan oo aynaan waddankeena cuni jirin bakaylo iyo aadiya zahroy weligaa yaxaas ma aragtay yaxaas la cunayo ha oo horta qolfihiima laga soo jafay iyo micyihii dhaadheeraa iyo
meel lagu hayaan arkay oo maaragtay shabaq uu ku jiro marka malaa waxaan isiri waa qaali kan maaragtay madaxda sare unbaa cunta marka e, e, ma ma la karinaya isagana
ha
haatana waa sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay dhaktar gurxan iyo walaashii idil oo tuhun badan iyo tallan ka qaaday odaygan cusbitaalka ay ku daryeelayaan cidda uu yahay islamarkaana haraad badan u qabaa inay ogaadaan waxa uu gurxan la kulmay oday reer baadiye ah oo ay duqa xanuunsanaya saaxiibba yihiin kadibna wuxuu u tibaaxay warar ku saabsan oday cartan wiilkii maryan dhashay oo odayga hadalkiisii aan uurka ka jeclaysan haddana dhaktar gurxan gaadhigii ayuu ku soo qaaday odaygii si uu faahfaahin dheeraada uga helo waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
gurxan baa baabuurkii fariin xoogaha qabtay mar alla markuu hadalkaa maqlay isagoon wax hadal ah odhanna intuu odaygii xoog u eegay bushimahana marmaroojiyey buu ka gaabsaday inuu su'aasha iyada ah markaas iyada ah la qaadaa dhigo wuxuuna u daystay mar kaloy kaga habboon tahay isagoo baasabaasayn iyo qaboojin u dan leh buu yidhi haa micno ma leh oo adduunyadaa sidaa iska ahe iska dul iyo adkaysi lahaada haddana inamari aan kuu geeye meeshan waan ka beddelay oo hadda waa soo roonaanayaa indhihiisuna rajayba leeyihiin war ilaahay baan kugu dhaarshaye hadda ma waxaad i leedahay indhihii cartan baa rajo laga qabaa eebow hana taqaatiir tirin odaygii baa yidhi inta rajo laga qabaa mid weyn laga qabaaye inakeen aad indhahaaga ku soo daawotide gurxan baa yidhi isagoo guushiisa kusii faraxsan waa laysi sii raacay gurxan baa alaabta badiba sida labaduba aad bay u faraxsanaayeen cabbaar markii la sii socday baa wiish la fuulay cartan xaggiisaa lagu sii socdaa wiishkii baa laga soo degay iyadoo odaygii aad ula yaaban yahay waxa la soo fuulay markuu cagaha dhulka ku hubsaday buu yidhi dayuurad iyo baabuur ama maraakiib iyo doonyaa la fuuli jiraye goormaha waxa kana la samaystay beleku degtay adduunyo intaan annagu awrteenna laylinaynay ama rukuubsanaynay ayaa dadyowgii kale meel kastaba waxay fuulaan wax ku arkaan ama ku maqlaan kuna gartaan samaysteen allayleh waa maqli jiray wiish baan fuulaye annama maantaan fuulay odaygii wuu sidii u sii waday odaygii kale ee u socday iridda uga geliyey qoor iyo xero waa cartan oo inta iska caddaaday nin caafimaaday u eg warbal waran odaygii yimid baa markuu iridda ka soo galay orod qaylo iyo sharqan dheeraada soo bilaabay alla alla habeenayn wallee waan sugayey ma sugullaa maantana soo socda saaxiibnimayba ma meeshaan ogaabuu iiga soo socdaalay isagoo da'dan ogahay jooga allow ku magan cartan baa faraxii raaciyey warhaayo waa sugullee waa sidee wallaahaad inta ladan tahay caawadan aroos diyaar u noqon kartaa allayleh aan mid dhowrda ama laba ku hartay kuu doono sugullaa ku kaftamay war iska daa hanfadnimadoo soo dhowaawo soo fadhiiso ayuu yidhi intuu sariirtii uu ku jiifay meelay ka bannaanayd gacanaan indho adeegsanaynin uga jafjafay bal ii waran allow si ma kuugu baahnaa warka ila gaar carrigii roobma ka da'ay xoolihiisa wixii noolaa rajo ma lahaayeen horta in la waraysto oo uu warramo hadba ninka jiran baa lehe bal iska waran adigu anigu waan kuu warrami doonaaye sugullaa yidhi cartan baa inta qoslay sugullana dhabarka ka dharbaaxa yidhi caku iyo nimaan waxgarad ahayn ilaa ninku sugulluu ahaa anigu ladnaan iyo caaddaas mahadi ha ka gaartee nin baa i gaarsiiyey abaalkiisana mid aan gudi doono ma aha maxaa yeelay horaa loo yidhi abaal nin galaa waa jiraa nin gudaasa ma jiro ninkaas isaga ah waa takhtarka meeshane la'aantii inkastoo ilaahay saamaha hayo aanan noolaadeen adiguna ladnaan iska daayo nolol iiguma aadan timaadeen intaa markuu yidhi baasigulle wuxuu eegay gurxan oon doonayn in la ogaado joogistiisa inta sugulla daymo kulul ku eegay buu gacanta ugu baaqay si uusan u taabsiin joogistiisa waa laysfahmay sugullena madaxuu ruxay weligeed baa taasi la arki jiray maantana mid horle ma ahee bal iska waran sugulle ayaa yidhi maxaan kuu warramaa sow anigan caafimaadka qabee indhahaad ogeydna ka rajo qaba inay ii furmaan waa alxamdulilaahi iyo mahadin aan mahadinayo inankan isaga ah wax maanta iga maqane aan ahayn ubadla'aani ma jirto iyagana ilaahay baa ceshaday oon uga samir leeyahay cartan baa gocday oo kan ilaa maanta noole aad adigu iska dayrisay yaad uga samri sugulle ayaa yidhi inaga daa wixii dufoobaba lama tirsadee dhasha fiicani waa la yaqaan oo waa sida kan aan dhaline sidaan ogahay ii dhaqaaleeyey oo kale ilaah baan kugu dhaariye ha i xasuusin waxaan filayaa marar badan baan hadalkan ku idhi ee waa inaad wax ku qabsataa cartan baa la kululaaday intaa markay kala joogaan ayaa gurxan goostay inuu iska baxo gacmaha ayuu sugulle kala hadlay oo yidhi waan idiin soo laabanayaaye sii jooga sugulle si fiican buu inta u fahmay haye yidhi
haatana dhegaystayaal waa qaybtii heesaha iyo hal abuurka waxaa marti noogu ah fanaanka weyn cabdinuur allaale oo ay dhowaanta falastiin axmed yiimaan kula kulantay magaalada jabuuti waraysi dheer oo fanka iyo suugaanta soomaalida ku saabsanna ay la yeelatay wuxuu cabdinuur allaale kaga hadli doonaa bilowgiisii fanka iyo tirada riwaayadihii uu ka qayb qaatay
aad iyo aad baan ku salaamayaa waana ku faraxsanahay caawa kulanka aynu kulannay waxaan bilaabay anigu fanka kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii bishii labiyo tobnaad lixdeedii ayaa itixaankii ugu horreeyey aw cabdi tahliil warsame iga qaaday isagoo jabuuti jooga waa fanaankaas cabdi tahliil warsame cabdi tahliil warsame n markaad fanka soo galaysay ma adaa heesaha jeclaa maxaa kugu dhiirigeliyay inaad fanka doorato ood ku birto
horta waa dhalasho fanku sidiisaba waa dhalasho qofku urkooyadiib kala soo baxaa kula bartaana uu jiraayoo melihii waxaan waa ruuxaan kusoo degaysan maayo barashana uu leeyahay anigu markayga horeba nin tacliin iyo waxaan loogu taag waayay baan ahaa intaan yaraa dabeedna fankani uu igu abuuraa dhallinyartaanan u hees jiray meel aveni francis laydhaa oo jabuuti ku taalla iyaan geed hoostii uga heesi jiray dabeedna kolba halka fanaaniintu joogaan u yar dhowaan jiray si ay ii maqlaan dabeedna kolay soo qaylaan bay dhegaysan jireen abwaaninteedii waaweynaa xasan cilmiye faangarliyo dabeed way arkeen wakti loo baahnaa oo fanaan loo baahnaana way ahayd oo jabuuti ah nasiib wanaag baan u yeeshay istuskii aan istusiyey fanaaniintu inay ii noqotay aniga horseed inaan fankii ka mid noqdo oon sidaa jamhuuriyaddii jabuuti anigu fanaankeeda u noqdo
n fanaaniinta aad rabtay inaad codkooda ama heesahooda aada qaadid ee waagaa sii jiray ama inaad raadkooda raacdo ee tusaalaha ku ahaa yay ahaayeen waa run farkali fool ma dhaqdaa layidhi oo de anigu halkan ismaan keeni ummad qaranaan ugu imiday koox gacan macaan layidhaah ayaan ugu imiday oo markaa saddex kooxa badan baa la kala lahaayoo qabaayil buu ku dhisnaa markaa fanku oo qolo walba reer bay lahayd oo fanaaniin bay lahayd nasiib wanaag markii anigu ibraahim garlow iyo xasan cilmiye keeneen ee cabdi tahliil itixaanka iga qaaday isla ruwaaddii cabdi tahliil aw matelayey oo ahayd ruwaaddii cilmi boodhari ayaana inankii labaad layga dhigay shan iyo toban jirna waan ahaa marka dhararkaa iminkan baan jooga laakiin da ahaan markaa shan iyo toban baan tiifiyadan way ka duubantahay iyagoo afwooda ka sheegaya dabeed ruwaaddii ugu horraysay labaadeen dhignay waxay noqotay ruwaadda kooxda gacan macaan isku keentay allah u naxariistay idriis cumar geelle oo madaxweynaha walaalkii ahaa koox red star laydhaa oo xaafadda afraad galaysay ayaa keentay saare axmed jaamac ruwaad waxay keentay laydhaa magaceeda waalida rag iyo weerarka ablaha dabeedna ruwaaddii selection baa la sameeyey oo fankii qoloqolada u kala xidhnaa ayaa qolo walba intii ku jirta laga soo qaaday xul bay noqdeen ruwaaddii toddoba habeen bay magaalada ka dhigantay ruwaaddii lacag badan baa laga helay lacagtii markii fanaaniinta loo qaybiyey ee barhkoodii la siiyey ayaa layidhi ilan qabyaaladaba innagaa dad ka dhex dhignay waa inaynu wanaaggeennii aragna inaan ummadda isku keenno gacan macaan saasay ku asaasantay gacan macaantiisa ay ugu asaasantay dhowr iyo lixdan qof bay noqdeen rag iyo dumarba nasiibka waxaan u yeeshay inaan afar iyo lixdan ilaa koob iyo lixdan qof aan ku noqdo ka labiyo lixdanaad oo marxuumkii saciid xamar qoro ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye aniga gacantii ugu weynayna ogeysiiye banka ummaddaa gacan macaan baan anigu kusoo dhisnay labiyo lixdan qof oo labiyo toban ninoo orkesterka tuma lahaa oo intaasoo abwaan lahaa oo intaas sagaal hablood lahaa marka nasiib baan u yeeshay waaqoyaxna waxaan isidhaa marmarka qaarkood fanaantii soo baxday ninkii ugu nasiib wanaagsanaaban ah n heestii ugu horeysay ee dadku ay daawadaan ama dhegaystaan ee aada masrax la soo istaagteed heesta heestay bay ahayd heestaa waxay ahayd xidigtii shahwaraa la yidhaha ruwaadii ku jirto heeso badan baa ku jiray laakiin heeska ugu horreeyey ee masraxa marka ugu horreysa aan soo galay heestii anig ahaan iigu horreysay xidigtii shahwaraa la yidhaha wax ma naga xasuusin kartaa erahadeeda haysiyo barawaaqiyo adu xidhaasan joogo dhirta sareixayabiyo xangaydu ay ku maranto oo xamaakowgii baxay xakameeyey buuraqa lagu moodo xareed
kadib heese badanaad waxaa la qaaday gabdho kala duwan iyo heesaha kale kelida markaa fiiriso kuwee kuu badnaa fankaaga ruwaadaha ugu badnaa kuwaan ku qaaday anugu ilaa saddex iyo labaatan ruwaadood baan matalay sababtoo ah saciidoo igu horreeyay fankood dee ninka aan higsanayana ahaa oo mar walbana jeclaysiin jiray fanka oo oo yidhi xitaa inanka ugu horreeya xidigaa cabdinuur siiye odhan jiray yani bini aadmigu waxa la yidhaha soomaalida wax iskuma ogolaadaan waa been weye isagoo intaa fanaan soo ahaa buu mar walba ay ogolaan jiray inaan acteer principaalka ninka ugu horreeya inaan ugu noqdo gabdhahaan la heesay sideed iyo labaatan aniga waxay horta runtii isma faaninayo fanaanka keliya oo wixiisi qoraalkooda haystaanay labiyo toddobaatankii baan qoraalka ilaahay garansiiyey inaan qorto ilaa maantana waan hayaa ilaa afar boqol iyo dhowr iyo sagaashan waan hayaa heesaygiya oo maca kuwii shan boqol maca kuwii halgan ku jiraan abwaanintii samaysay way wada dhinteen nin hayaa ma jiro boog ay ku qoran yihiin ma jiro aniga qofana xitaa ruwaadda ee sideed oo dhan baan qori jiray aan ku jiro gabdhaha aada la heestay kuwee ugu heesa badnaa horta koray midnaba ma necbiyo wada fanaaniin bay ahayn de wakhtigaa joogay laakiin aniga nimco jaamac baa igu badnayd ruwaadahan xaydkee ku hooray xisaahad abuurtiyo xisintii jacaylka aad naxaadintiisi kula teg mise ma aabad xaalayn
waxaa soo baxday markaa fanaanad iyadoo yar oo labiyo toban jira galab intay albaabka soo joogsatay annagooda mirqaansan oo qaylan cabdee nuur intay tidhi haddaan kula heesi waayo dabeedna baxsatay nasiib waxay wixii ilaahay ka dhawaajiyey way noqotay waa xabiibe cabdilaahi ina balbaleef ruwaadaha intii dambe oo dhan laga midkaas
Idi
heesaha aada la qaaday fatuun ducaal oo kale ama faadimo axmed kuwee ugu cansan ugu waaweyn
faduun waxa aan la qaaday
Milk the hard